wafdi ka kooban mas-uuliyiin rugta ganacsiga ah ganacsato iyo weliba fanaaniin ka socda gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa socdaal ku tegay dalka south africa wafdigan ayaa ujeedadooda socdaalkooda ku sheegay in ay mas-uuliyiinta iyo ganacsatada dalkaasi kala soo hadlayaan maalgelin iyo weliba ganacsi ay isweydaarsadaan gobolka minnesota iyo weliba magaalooyin ka mida dalkaasi koonfur africa cabdiraxmaan ciise kaahin oo ah ganacsade soomaaliya ah oo degan gobolka minnesota kana mida wafdigan ayaa isagoo ku sugan magaaladaasi ee johannesburg waxa uu waryahayaga sahre ciidlan nuur oo washington joogta uga waramay howlaha uu suurta galay iyo weliba mashaariicda ay ka wada hadleen safarkani wuxuu ahaa horta safar gaara oo oo dowladda minnesora amba gobolka minnesora ay aan deganahay dalka maraykanka ka dhexeeya south africa saad ogtahay south africa waxa weye g waa wadanka africa ugu badan maxaan ku dhaha kambaniyaasha maraykanku ay ugu badan yihiin annagana waxaa laga joogay ilaa soddon cambani oo maxaan ku dhaha reer minnesora ah marka safarkayga waxaa trade mission aan kula kulmanay laba ma laba gobol oo waaweyn oo maxaan ku dhaha western cap iyo hoteng oo johannesburga marka labadaasi waxaan u dooranay waxa weye g waa labada dhaqaale ugu weyn south africa marka waxaan u tagnay si aan usoo helno cambaniyo south africana oo maalgashan kara minnesota amba aan wax kala iibsan karno ayay ahayd maxaan ku dhaha muhiimada noogu weyn ee aan aan u joogna halkan imise cishaad joogteen yaadse la kulanteen howlahaasi aada u socdaasheen maxaa ilaa hadda idinka suura galay waxaan halkan aan soo gaarhnay labai labaiyo tobankii bishan aan ku jirno wuxuu naga dhamaaday sagaaliyo iyo tobankii bishan marka waxa aan la kulannay labada gobol aan kusoo sheegay wasiiradooda dhaqaalaha iyo kuwa beeraha maadaama ay gobolka minnesota uu adduunka uu ku jiro meelaha ugu fiican beeraha amba maalgelinta beeraha amba wax soo saarka iyo qeybta technologyga markaas labadaasi wasiir ayaa ahaa dadkii waaweynaan la kulanay waxaan la kulanay chamber commercyada amba xarumaha businessyada maalgeliya amba meelaha businessyada iskugu yimaadaan waxaan la yidhahdo maxaan ku dhaha jamber rugta ganacsiga ee labadaasi gobol marka wax badan oo fiican ayaan kala kulanay marka safarkaygu waxa ahaa inaan dhigeyga mid kastaba ula kulmo maadaama south africana ay caan ku tahay xagga beeraha shidaalka mininga iyo waxyaabo badan oo mataqaana ay iskaga mid yihiin gobolka minnesota wan gartay marka cabdiraxmaanow wafdigiina yaa ugu miisaan cuslaa ee la kulmayey wasiirada ma ganacsataa dhammaantiin haydeen mise mas-uuliyiintii gobolka minnesota idinla socotay
socdaalkan wuxuu ahaa trade mission oo ay hogaaminaysay gabadh madow oo oo ah wasiirka shaqaaleynta iyo dhaqaale abuurka maxaan ku dhaha stateka amba gobolka minnesota ayaano ayaana hogaaminaysay oo ahayd qofka maxaan ku dhaha noogu culus waxaa kale nala socday jaamacado dadka socda oo madaxda maxaan ku dhaha jaamacadaha waxaa kale nala socday qolooyin kale oo iyakuna xiriirka goboleysiga amba mataqaanaa non profit organization oo ka shaqeeya south africa iyo minnesota ayaa nala socday haddii aan kor kaaga sheego waxaan ahayn ilaa saddex boqol oo qof oo ka socday minnesota saddexdaasi boqol laba boqol iyo siddeetan kamida waxay ahaayeen koox heesta oo maadaama sanadkan la xusayay boqol sano jirihii nelson mandela ayay afar magaalo oo waaweyn oo south africa ay ku wareegayeen heesahaasina waxaa la dhahdaa musigaasi waxaa la yihahdaa orchestra marka waa musigani jamaca loo tumo oo ay u heesayeen nelson mandela maadaama ay ahayd xuski sanad gurigiisii waan gartay marka aynu nimaadna arrimaha soomaalida dalka koonfur africa waxaa ku nool soomaali tiro badan xaalado kala duwanna dabcan ku jira oo qaarkood ganacsato ay yihiin warar badan oo waxaa ka soo baxaa soomaalida ku dhaqan dalka koonfur africa dhibaatooyin iyo tacadi loogu geysto qaar la dilo qaar la hantidooda la dhaco iyo kuwa dhaawacma bal arrimahaa nooga waran intii aad joogteen maxaa idinka suuro galay inaad ka war heshaan arrimaha soomaalida horta waxyaabaha igu cajiib badnaa ee aan kala kulmaan kaaga sheekeynaya markii aan kasoo socday amba aan kasoo baxay wadankii maraykanka qof kasta waan usheega kuraa south africa tegaya wuxuu igu lahaa waar is ilaali waar isjir waar waa meeshaasi waa meel yaa khatara oo dadka lagu dilo marka marka aan imiday waxa aan la kulmay laba group amba laba kooxood oo maxaan ku dadka degan soomaalida degan wadankan groupka u horeeya oo aan markasta mediaha ka maqalno waxa weeye dhalinyarada soomaalida ee la dilo amba tukaanleyda ah marka markii aan u dirsay amba aan soo eegay meelaha ay ku shaqaystaan waxa weeye dhalinyarada ka shaqaysata meelaha ay u badan yihiin dadka waddanka la dhashay ee maxaan ku qoraa madowga taasi oo ah meelo aada noloshoodu ay u hooseyso oo ku nool cariishado iyo meelo dee bovertigo amba dee gaajadu ay aada ugu jirto marka waxyaabaha ay dadka dhalinyarada soomaalida horta ay ku fiican yihiin dadkaasi indhahay u fureen alaabtii intay soo qaadaan bay iyay ugu keenaan meeshooda marka waad ka garan kartaa dad masaakiina markay arkaan dad kaloo ajaaniba oo ka shaqaysanaya dee way ku kacaan oo waxyaabaha ay u dilaan arrimaha u dilaan waxaa kamid ah dhaqaalahaasi marka khatar weyn ayay u tahay de ganacsiga waxa kale aan soo arkay arrimo aada igu ii farax geliyey oo businessyo amba xaafad dhan oo soomaaliya ay soomaalidu degan yihiin aan odhan karno boqol kiiba sideetan oo ilaa soddon kun oo qoys oo ay ku nool yihiin marka waxay leeyihiin warshaday kuleeyihiin halkaasi oo ay u shaqeeyaan dadka waddankan degan ilaa waxaan soo arkay warshad boqol iyo konton qof ay ka shaqeeyaan oo sameysa jibska amba waxyaabahan baradhaha laga sameeya ee la baceeyo marka wiil soomaaliya oo maxaan qoraa reedubaya ayaa leh oo aamiin la yidhaahdo marka barnaamijkaasi waan la soo dhacay waxaan kale soo arkay laba hoteelo waaweyn oo ay leeyihiin laba group oo soomaaliya waxaan kale soo arkay shopping center oo la yidhaahdo al camal shopping center oo isna suuq weyna oo ay leeyihiin hantidaasi oo dhan dad soomaaliya waxaa kale ku dheer masaajida ayaa ciidaasi leeg makhaayadaha